kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa mawaadiican isleenahay waxay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iyo sooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan aad iyo aad way u diyaarsiyiin gabdhaha soomaaliyeed kasoo kabashadoodaa jirto jaamacadihii kasoo muuqdeen ayagoo kaalimaha kuwada hogaaminaya wiilasha baasgareeye marka alxamdulilah aad iyo aad maxaa iska bedelay aragtida bulshada ee waxbarashada gabdhaha iyo sooyaalkeedii nololeed xaawo cusmaan xaawo taako oo ahayd halgamaa kana tirsanayd ururkii s y l anigoo aamina axmed cabdulaahi ah ayaa idin tabin doona farsamaduna waa ibraahim cali mar kale iyo barnaamijka haweenkeenna
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baaho iskubuuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiya ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kale isbitalku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idin bilaabi doonaa waraysi ku saabsan waxaa iska bedelay aragtida bulshada ee waxbarashada gabdhaha balse markaan sooyaalkeedii nololeed xaawo cusmaan xaawo taako oo ahayd halgamaa kana tirsanayd ururkii s y l sanadkii kun sagaal boqol shan iyo labaatankii ayay ku dhalatay magaalada muqdisho kaalinteedii halganka xornimada waxay ahayd shaqhsiyad aada u adag oo geesi ah aadna u nacbeed gumaystihii dalka kusoo duulay iyadoo ahayd qof naafo ah oo lugta ka dhutisa kama aysan reebin logantiinteeda inay ka qayb qaadato halgankii xornimadoonka oo waxa ay had iyo jeer ka qaybgeli jirtay banaanbaxyada dhagax tuurka ahaa ee lagu dalbanayo in gumaysiga ka baxo waddanka sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii xawataaku waxay ka qayb gashay banaanbixii ugu dambeeyay nolosheeda kaasoo ay dhagarqabayaashii gumaysiga si naxariis lahaana u huwiyeen rasaas rayidkii bannaan baxayay halkaas ayayna xawataako ku nafbaxday iyada oo duudsan ilmo yar oo ay dhashay waxaa la sheegay in xawataako uu dilay nin gumaystihii talyaaniga la shaqeynayay oo ay dhagaxaan kala hortagtay isagoo oo dareensanaa inay tahay abaabulaha ugu weyn ee kicinaya haweenka soomaaliyeed laga soo bilaabo wakhtigaasi qadarin iyo tixgelin aada u weyn ayay ka mudatay shacabkeeda iyada oo jiilasha kala duwan ee soomaalida hadba wax ka akhrista taariikhda halganka nolosheeda hadba wax ka akhrista taariikhda halganka nolosha qoyska iyo midka dalkeeda oo ay nafteeda ku weysay maxamed siyaad barre ayaa taallo lagu xasuusto uga dhisay agagaarka golaha murtida iyo wacyigelinta sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ayaana la dhisay sidoo kale degmooyinka ku kala yaala gobolada dalka ayaa laamaha iyo xaafadaha loogu magac daray xaawataako iyadoo ay xusid mudan tahay in mar lagu soo daabacay lacagta shilinka soomaaliga taasoo ku tusinaysa in magaceedu noqday mid ku waaro qulubta dadka soomaaliyeed
ekis alfraad oo magacii laga bedelo loo bixiyey niyuu alfursaan daltalkaninig
yaa cawraloy waadiga aadaaraaye xaa kugu dhacay goosaa inta layga qabtay aa xanuun kiilkiyoo dhan ku faafay
niyuu alfursaan daltan kaninig ma tegin miya
ma tegin walee duqcaashadi deriskan yaaheed ma aqaanin haa caasho waa iqiina maxaa ku dhacay waa tii hee ilkaha ka jiraneede kumbuyuutara inya la saaray aadhalada horteeraha ilkaheeriya afkeeri laga tusa aasaa iyadoon hal ilig la siibinaa ilkihi xanuunaya yaa inya laga daaweeyey ey kulayl iyo qabow waxaysan ku ruugayn male kaala arag adaaba yaabaah bal haddaan tegaa waatan hortaadaahe gal cabdille cirad la bujaayoonan aqaanin beriga badana yaa afkaagii mugdigaahay iyo ilkahaagii murxa bunoo gubtay u ekaay yaa sidaan u caddeeyey niyuu alfursaan daltan kaniinigaan tegi adso aasay saan kuugu caddeeyeen hee niyuu alfursaan waa tegis haddayba saan ilkihi u cadday hayso una daawayhayso niyuu alfursaan dantal kaniinig waxaad ka helaysaan bixinta buuxinta dawaynta kabidda dhisidda qurxinta dhaqidda caddaynta ilkaha gelin dahab laf iyo qalinba niyuu alfursaan dantal kaniinig waxay kuu qabanaysaa toosinta ilkaha qalloocu ku jiro abuurista ilkaha burbursan iyo weliba laysarka ilkaha lagu caddeeyo oo aad ka heli karto niyuu alfursaan daltal kaniinig waxay xarumo ku kala leedahay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka baay kasoo horjeedka dahabshiil baydhabo aroo doctor ibraahim nuur qayliyo khibrad dheeroo muddo soddon iyo shan sano aad shaqadan u leeyahay wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix harshan kow iyo toban kow iyo toban labaatan iyo sagaal eber lix harshan sagaal sagaal soddon iyo sideed sagaal sagaal ama eber lixa lix konton iyo shan konton iyo shan konton iyo shan
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'dooda udhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama hom saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo ardayga ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka oo aan ugu talagalnay ardada da'da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dheggan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan sagaal iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix أزي من سعى لخدمة القرآن markaan aanu imaanno falanqaynteenna waxbarashada waa tiir muhiim u ah nolosha qofka iyo gaar ahaan bulshada iyadoo lagu kobcinayo xirfadaha aqoonta iyo shaqada qayb ka mid ah bulshadeenna ayaa rumaysan inaysan waxba soo kordhin karin gabadhu hadday wax barato iyagoo ka niyad jabinaya waxbarashada qaar ka mid ah waalidiinta ayaa waayadii hore xoogga saari jiray waxbarashada wiilasha halka habluhu ay ahaayeen gurijoog balse sannadahan dambe waxaa yaraaday fikirkii qaldanaa iyagoo hadda kaalin muuqdaa kaga jiro xayndaabka waxbarashada waxaana la arkaa gabdho kasoo muuqanaya kaalimaha ugu sarreeya goobaha waxbarashada taasi waxay tusaale u tahay inaysan waxbarashada kala lahayn gabadh iyo wiil oo ay ku xiran tahay dadaalka uu qof weliba bixiyo haddaba toddobaadkan ayaan ku eegaynaa mowduucan waxaana marti noogu ah nuurto maxamed cadow oo ah maamulaha iskuulka gabdhaha agoonta ah ee boondheere baraaruga bulshada barashada gabdhaha marka la yiraahdo baraarugaa jiro gabdhaha soomaaliyeed oo xilli hore in wax la baraba ay dembi ku ahaydba dadka dugsi qur-aan aan la geyneynin iskuul aan la geyneynin waxbarashada iyo xaquuqaadka asaasiga uu ardayga ilmaha ay leeyihiin wiil iyo gabarba aan loo sinayn dhinac u janjeertay weli sidii laga rabay ma ahan waxbaa dhiman laakiin dadaalaa jiro shalay maanta waa ka duwannaha runtii gabdhaha iyo wiilasha iskuullada waa loo wada diraa dugsi waa loo diraa gabdhaheen qur-aanka ay dhamaynayaan aad iyo aad haddana weli sidii hore ma gaarayso wiilasha inta badan sida diinta loogu tacbaayo oo loogu aad loogu ilaalinayo wiilkan inuu hale kitaab noqdo oo qur-aankii aad u yaqaano oo maada shareecadii aad u yaqaano weli dhinaca gabdhaha ma dhamaystirno howlahaas laakiin dadaal badan iyo soo kabashaa jirto alxamdulilah shalay maanta waa ka duwanaha ee waayahay maamnuurta ogaalkaaga waxmay iska bedeleen aragtida bulshada ee waxbarashada gabdhaha isbedel badanaa jiro sida hadda kuu sheegay haday ahaleed iskuuladii dugsiyada qur-aanka jaamacadihii laftirkooda iyo doorka ay gabdhaha ku jiraan waa wax cad oo aan qarsoomeynin runtii gabdhaha way baraarugsan yihiin waana la ogaaday haday ahaanleed fahamka kartida dulqaadka inay wiilasha ka dulqaad badan yihiin ka deganaansho badan yihiin maskaxiyan iyo dhinac walbaba damaca wiilasha inay adkaysiga xataa ay gabadha inay jaamacadeeda dhamaysato iyo waxyaabo badan markay u la yiraahdo ay dulqaadka leedahay kartideeda leedahay aqoonteeda leedahay aad iyo aad way u diyaarsan yihiin gabdhaha soomaaliyeed kasoo kabashadoodaa jirto jaamacadihii kasoo muuqdeen ayagoo kaalimaha kuwada hogaaminayo wiilasha baasgareeye marka alxamdulilah aad iyo aad howshaas waxaan isleeyahay waa bilow fiican laakiin weli waxbaa qaldan waa iska dhammaana insha allah ee waa gartay in waxbarashada gabdhaha kor loo qaado maxay kusoo kordhin kartaa bulshada wax badan ay kusoo kordhin kartaa hooyada iyo gabadha waa lafdhabarka bulshada waaye guri walba iyo qoys walba iyo meel walba saameynaynay ku leedahay marka hadday ahaan lahayd markuu uu yahay sheeqa haduu yahay siyaasiga haduu yahay kan wax dhibaayo mooryaanka haduu yahay kan wadada taagan mid walba hooyaa dhashay ama hooyo gabaru kasoo hoos kacay marka hooyada markay waxbarato gabdhaha waxbartaan annaga waxaanoo waxaan dareemeynaa inaan fursad loo helayo in bulsho caafimaad qabta in la helo oo hooyada qofka marka ay waxbarato inay wax hogaamin karto isbedel sameyn karto gurigeedan ay ka bilaabi karto nolosha caruurteeda ay ku dabaqi karto saygeeda ay ku dabaqi karto wax walba laakiin marka ay waxbaranin shalay ay guriga ku jirtay wax badan fahamkeeda iyo sida isbedel u sameyn karta ma cadeen hadda isbedelo badanaa jiro ay dumarka sameynayaan hadday ahaan lahayd dhinaca maamulka maaliyadda gabdho badan ganacsato soo kabasho waxaasoo dhan bulshada waxbay kusoo kordhinayaan hadday ahaan lahayd siyaasadda dhinac walba isbedelay sameyn kartaa gabadha markii wax la baro isbedelaa ka imaanayo bal xataa inay xaquuqaadkeeda iyo iyada laftirkeeda ay ismaamusha imaanayso laakiin qofkii markay umi tahay ee waxba aysan baranin waa culaysyo badan ku dahaaran mugdi badan ay ku jirtaa waana dhibaatada wadanka ku dhacdayba culayska ugu badanna ayagoo ku dhacay waa wax aad looga qoomameeyey gabdhihii yar ee waxbartay shantii waxbaratay inay ka muuqato qoys walba taasaana nagu kalifaysa marka oo dadka qasbaysa in gabdhaha xaquuqdooda aan la dafari karin inay waxbartaan ay hoosta laga wada xareeqo waayahay ee, aragtidaada sidee ayaa sar loogu qaadi karayaa waxbarashada gabdhaha waxaa qof walba aanan ka qorsooneyn saamaneynta ay leedahay gabadha yartaa is- ee, annaga aan dhalnay iyo wiilka marka laysbarbar dhigo haddii ahaan leed naxariista haddii ahaan leed wax walba ee, markay shaqeeyaan ee horumar sameeyaan waa garabka keliya ay ku tashan karto hooyada iyo familiga wuxuu noqonayaa een, wuxuu noqonayaa in gabarta marka waxaan isleeyahay ee, wiilkay garab u noqonee aabahay garab u noqonee hooyaday garab u noqonee wax walbay garab bulshaday garab u noqonaysaa een, gabadha marka wax la baro sababtoo eh saamaneynay ku leedahay bulshada waa lafdhabarkii bulshada een, een, gabadha soomaaliyeed haddii ayaga wax la baro oo diintii la baro laftirkeeda waxaan arkaynaa gabdho badan oo oo bulshada si indirecti ah een, qaladaad badan kasoo sheegayo wa- ku dheelayo waxaan dhihi karnaa gabadha markay wax barato waxyaalaha qaar waxbarashadaa ka reebayso dagaal hadday tahay dulmi hadday tahay fasahaad hadday tahay daraagis hadday tahay waxbarashadaa hagayso een, inay xaquuqdeeda ilaaliso in ay ogaato een- een waajibaadka een- een- een- een- een saaran oo min rabbi u saaran iyo xaquuqaadka een- een laftirkeeda ay ay leedahay ay kala sixi karto ay gurigeeda ku manage garay karto wax ayada ku qaldan iyo xaquuqda ayada ka maqan wixii dhan inay sixi karto laakiin qofka markay waxba kala ogeyn waa mar walba way dulaysan tahay marka gabdhaha inaa la dulaysto sax ma ahan waa in ay wax la baro si ay u kala fahmaan cadowgooda iyo saaxiibkooda si ay u kala fahmaan sax iyo qaladkooda waajibaadka saaran ee gurigeeda ka saaran si ay u fahanto xuquuqaadka ayada lagu leeyahay si ay u fahanto waxaas oo dhan waxaa kala saaraya waxbarashada diin iyo maadi special weliba gabdhaha in la baro diinta islaamka Een, hooyooyinkeena hore annaga qur-aan lama soo barin Een, dadka hore waxyaabo badan oo duruufaha ku dhacay Een, hadeertaan laakiin gabdhaha waxaan dhihi lahaa gabar walbo ha la baro qur-aanka kariimka maadada shareecada waa dulmi badanay ka badbaadaysaa ugu yaraan nafsadeeda ay difaacanaysaa dhinac walba ah Ma- maxay tahay ee taladaada si loo helo ee gabdho waxbartay oo bulshada asaagooda kala ah ee adduunka wax la qaybsan kara taladayda wax waaye in gabdhaha wax la baro diintooda la baro maadiga la baro waqti la geliyo loo istaago Een, waa arkaysaa dowladda een, een, hadda jirto wasiirka waxbarashada iskuullo gabdho keliya haddii aanan wanaagga la arkin een, gabdhaha iyo waxbarashadooda maanta iskuullo u gaar ah kii wiilasha ayagoo la jooga oo wiil keliya aanan la dhihin haddana kii gabdho keliya in lasii furaayo marka waa ujeedaa waa loo dhaqaaqay waa la arka faa'iidadooda waa la arka horumarka dhacayo waa la arka guulaha laga sameynayo gabdhaha markay wax bartaan een, in isbedel bulshaba uu dhici karo marka maanta waa loo taagan yahay in gabdhaha soomaaliyeed wax la baro fursaday heleenna dad badan een, ma aysan helin runtii een, ilmahan Een, iyo wadanka hadda meesha u socdaba een, guulo badan iyo rajooyin badanaa jiro marka gabdhaha in wax la baro dowladayaa u taagan shacabkayaa u taagan een, hooyooyinkayaa u taagan waalidiintayaa u taagan gabdhahana allaha noo xafido een, ayagana kuwa wanaagsan allaha nooga dhigo laakiin tarbiyadii haddee dadka ay ka halaawdo een, waa caqabadahay kamid noqonaysaa gabdho waxaan aragnaa een, tiktoka soo galaayo een, inta badan horta soomaaliya ma joogaano laakiin magacii soomaaliga ay wataan een, gabdhihii suurad xumeyn badan sameynayo een, iyo kuwa muqdisho joogaba oo meelaha daraagiska laga sheegayo een, kaniiniyaal iyo balaayi cabeena leeyahay runtii hooyo soomaaliyeed iyo qof walba way taabanaysaa runtii Een, gabadhana way ka cawra duwan tahay een, wiilasha hadda- xamarweynaan ku marnaa ceelgaabta wiilasheen iyo ilmaheen waa waa culaysna haystay kamid tahay oo koleyta ajantaa uga yaalo gobolka banaadir iyo iyo iyo waxbarashada gobolka banaadir een, agaasimaha iyo iyo wasaaradaba een, een, hadaf balaana uga yaalo laakiin ilmaha iyo yaryarkaa ee koolada gasaaca la taagan ee wadada taagan culays badan oo nagu yahay hadday gabar sii noqoto ka waran haddana way kasii daran tahay waa caqabad labaad waay mar walba waa dhibaato waa arkaysaa subaxda markaa meesha marta eeyihii agjiifaan xalana duurkaasay wareegayaan way isdhibaataynayaan marka arrimahaas wax laga indhaqarsan kara maaha Een, waalidiinta een, ilmahaas ani- xogtooda la baaro waalidkooda doonoolyaha naftirkeeda in- in- in- in awareness badan waalidka naftirkooda in iskuuladii dowladda la furay in iskuulo beesan aan la helayo ilmaha haddii kale xarun weyn oo lagu xareeyo oo isbedel sax ah lagu sameynayo een, bulshadan in la helo waa haddii qof walba agoon ka ahaado ama cul- wax walba oo xaquuqaad oo jiro markii waalidkii laga laga yimaado ama waa dhintay ama wadayacay markii dariska iyo bulshada laga yimaado ama way dayacanayaan marka faamiligii ilmihii uu ka dhashay laga yimaado ama waalidkii ha dhinta ama adeerka iyaan ka wadaa bulshadii dowladiyaa iyadana meesha soo galayso dowladda waajibaada ka saaran waana looga baahan yahay in caruurta darbiyada taagan ee daraagiska iyo waxa baas iyo bilibili iyo walaxaan la maqli jirin iyo taabuuh iyo annaga ilmihii lagu baabi'inayo ee waalka looga qaadayo wadooyinka ku dayacan xadgudubyada badan dhacayo dhaawacyada ku yaalo runtii ma la fiirin karo marka aniga baaqi waxaan ku darsanaa arintan in ilgaara lagu fiiriyo kuleyto qorshaha uga yaalo agaasinka waxbarashada gobolka banaadir iyo wasaaradaba tabarta intay rabta hala ekaato marka sbaceka woo yaryahay iskuulo ayaga u gaar ah mala heli karo cuni qofka weyn da weyna dhaqantoosinta iyo qolada asluubta loo wareejiyo nidaam soo shaqaysan karo oo dalka wax ku bedeli karo oo qof kasta ilaahay waxbaa ku jiro dareenaa ku jiro waxbuu xambaarsan yahay waxay ku jiro waagii dowlada dhexe hadeen waxba hay-adihii dowladaa lagu darayay ama ciidamadiyaa lagu darayay ama xoogsatadii kalea lagu darayay waxsoo saarka beerihii iyo ama fanaaniintii ama wax walba laakiin hay-ad dhaqanka dadka bedeli karta in la helo ilmaha yaryarkaane in laga qabto combilet ilmaha yaryarka meel dheer ma jiraan way dhow yihiin in ayadana aan la fiirsan karin marka taas arintaas degniintaas waa ka gudbinaa farinteeda waa dhiibanaa wadanka dowladuu leeyahay indheheenna ma kusii dhici karaan wadooyinka ilmaha taagan ee caagada dhuuqayo ma sii fiiri karno oo weliba special meesha madaxda ay mareysaa arintaas ha layska kaashado dadkaas waxaa laga yaraa codkaas waa dheeryahay waa gudbisanayaa ma la fiirin karo hooyaa dhashay hadday dhimatay hooyo kale ha loo helo dowlad ha loo helo ehel ha loo helo walaal ha loo helo dadka ehel ha helaana ninka fiican kaliya inuu ehel leeyahay soomaaliya ninka wax haysto qada haysto casho loogu darahay tiraahdaa dadka markay markuu dhinto ehel u yeelanaa oday dhiiggiisa soo doontaa la helaa markuu wax yahayne gabadhayda waxbay tahay ama wiilkeyga waxbuu yahay qof ku faantuu heli doonaa markuu dayacan yahay maxaa tol la-aan ku dhigay agoonka tashan jirka oo meeshaas taagan aawa tolkiisa xildhibaanay leeyihiin haddii la dul istaaga ilmaha familo soomaaliyeeda ka dhasheen ma aha famil oo nuurta meel isku keenta maaha soomaali waa familay leeyihiin agoonka haloo hiiliyaya qof walba xil ha haayo xoolo kan haysto kulli mas-uuliyada ka wada saaran bulshada xoolaha ilaahaysi wuu kugu fiirinayaa daaraha dheerdheer adhisays wuu kugu fiirinayaa caafimaadka ilaahay kusii wuu kugu fiirinayaa marka arintaas waxaan leeyahay qof walba oo waxtari karto bulshada waxtaray u baahan tahay dadkaas xikmadaa ku jirto xirfadaa ku jirto wax maalgashtay u baahan yihiin dadka wadooyinkaas taagan niman sugaanyahanaa ku jiro niman waxtar lahaa ku jiro rag xoog lahoo laga faa-iideysan karaa ku jiro dad maskax ehel uhaa ku jiro wixii maskaxdiisa inuu of u diro ku kaliftay oo maskaxda dilabo waxbaa ka dhex guuxayo ma aha qof caaga ma aha qof gorof ah ma qof tanig ah ma qof qof biniaadana ilaahay karaameeyey sharfan caqli lawa caqligee la nool yihiin aaminsan aniga laakiin in daaragtiya caqligooda uu aastay ya marka dadkaas waxaan aaminsanahay in sida saxdaa loo loo dabaqo howlahooda insha allah aad ayay u mahadsan tahay nuurta maxamed oo marti inoogu ahayd barnaamijka intaas ayaan kusoo afmeerayaa inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lacayn ah nabadey